إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwa noolna lagu qabtay ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah bariga gobolka hiiraan waxaa baarlamaanka dowladda federaalka shalay la horgeeyey heshiis oo mudmadow ku jiro oo uu wato ururka igad ee ay dowladda federaalka oo qaybta ka tahay mid ka mida siyaasiyiinta ah maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inaysan jirin wax la yidhaahdo dowlad federaal ah iyaguna ahaanoo wax xiriira kala dhexaynin xasan sheekh macallin muddo ku xirnaa xabsiyada ah dowladda ethoobiya ku leedahay dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinkii uu la kulmay muddadii uu xirnaa dowlad diini ah ayaa walayada islaamiga ah jubbada hoose loogu soo xiray nabadoonnada ah beesha jareerweyne oo ka mida beelaha soomaaliyeed xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu eedeeyey inay boobayaan dhul ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ruushka ayaa iska diiday xabajoojin cusub isagoo weeraro loo adeegsaday diyaarado daroon ah ku qaaday dalka yukrain قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن oo shan iyo tobanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan saddex iyo tobanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar lagu dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwana nolosha lagu qabtay ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah bariga gobolka hiiraan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo marayay duulaadka deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan ayaa waxaa weerar kabiyana u galay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana weerarkan kabinka ah lagu dilay saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka mid kalena nolosha lagu qabtay sidoo kale howlgalkaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku furteen qori iyo boosh waxaa baarlamaanka dowladda federaalka shalay la horgeeyey heshiis oo mudmadow ku jiro oo uu wato ururka igad ee ay qaybta ka tahay dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli kulankii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee ay yeesheen xildhibaanada ayaa waxaa ka muuqanayay in ay ku kala qaybsameen heshiiskan la doonayay in ay wada qaataan oo ay saxiixaan iyadoona la arkayay xildhibaano diidan ururkan islamarkaana sheegaya in uu dhibaatooyin kala duwan ku hayo islamarkaana kala qaybinayo iyaga dhexdooda xildhibaanada diidan urur goboleedka igaad ayaa sheegay in aysan wax faa'iido ah uga jirin kasii mid ahaanshaha ururkaani iyagoona tilmaamay inuu ku fashilmay ujeedooyinkii la sheegay in loo dhisay sidaad ogtihiinba waxaa ciidamo ay ka joogaan afar dal oo ka mid ah igaad ka mid a ayaa ciidankooda waddankeenna ay joogaan mudaaxarooyinkoodii ay degan yihiin wasiirkana waa ogyahay waxana qaybinaayo oo dowladeenii federaalka qaarba qaar wacanayo muxuu ahay dhibka nagu haayo igaad waayo dowlad kale oo dhib nagu haysana ma laha wasiiro heshiiskan aad hadda baarlamaanka horkeenta ee aad soo gasheen ma caddee waxaad tidhi m u ga nagala caawiy m u-ga cidda markii horeba nala gashay oo dalkeenna m u-gaas muxuu ahay dhulkeenna inay nagu qabsata rabti sow igaad maaha kama tirsano wasiir bal ummadda soomaaliyeed ma la wadaagi kartaa danta inoogu jirta ama faa'iidada aan ka helayno ka mid ahaanshiyaha urur goboleedkan ma is leedahay waddamo ayaga liita iyo marxaladda aan ku jirno wax macno oo ay noo soo kordhinaysaa ma jirto kulankan shalay xildhibaanada dowladda federaalka ku qabsadeen magaalada muqdisho ayaa ahaa kulan buuq iyo foodo lagu soo kala tegay iyadoona bannaanka ay usoo wada baxeen xildhibaanada halkaasina ay kula hadleen warbaahinada goobjoogga ka ahaa shirkaasi iyadoona xildhibaanada qaar ay eedan xooggan u jeediyeen xasan sheekh madaxa dowladda federaalka mid ka mid a siyaasiyiinta maamulka la baxay somalilan ayaa sheegay inaysan jirin wax la yidhaahdo dowlad federaal ah iyagoona aanu xiriir kala dhexaynin xasan sheekh mubaarag cumar ayaa ka warramaya faysal cali waraabe oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa uu weerar afka ku qaaday dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh faysal ayaa sheegay inaysan jirin wax la yidhahda dowladda federaalka xasan sheekhna ay ka soo hartay oo keliya boobka ummadda iyo inuu xabaalaha qoto waxa uu sheegay in iyagu kala saari doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isagoona intaa ku daray in nidaamka federaalku waxba u tari waayey dowladda xabashada etoobiya iyagan uusan waxba u tarayn wax soomaali gaban laynaa ma jirto laba kun iyo labaiyo tobankii khasaare inaga soo gaadha wadahadalkii inaynu ku celino oo rag inaga mida wila ku faanaan laabta garaacaan ilaa annaga la hadlayna ilaa carar wakaasi la hadla bal waa ninka la hadlaa xasan sheekh ee ilaa waxaan ahay xilmaan ka ayaa somalilan ee isku bareeriya ee ee martida diliya ee dhulka boobiya ee xabaalaha qodanaya ee maxaan cunaa ma wax kale aan qoonin qaladkeena u geynay maku celin mayno soomaaliya dowladda ma jirto ma jirto innaga halkan ku hagaajin doona inta halkan iskugu yeedhno ayaynu kala saari doona aynu oran doonaa iska daaya dowlad goboleedadoo family baa tihin qoys baa tihin tii tii waxay shaqeyn weyday etoobiya mid midaysan samaysta isa saamaxa isku soo wada duuba faysal cali waraabe waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn ugu soo horjeeda nidaamka xasan sheekh ee dowladda federaalka isagoon kol sii horeysay sheegay in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ay la wareegi doonto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya macallin muddo ku xirnaa xabsiyada dowladda xabashada ethoobiya ku leedahay dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinkii uu la kulmay muddadii oo xirnaa faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya yaasir cabdallah macalin khaliil oo ka mid ah macallimiinta ku nool magaalada jigjiga ay gumaysato dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegay in dhibaato loo geystay laba sano oo u xirnaa maamulka xabashada etoobiya halkaasi ka dhisatay wuxuu tilmaamay inuu soo maray xabsiyo ay ku jiraan kuwo qarsoodi ah islamarkaana ilaa iyo hadda uusan helin xorriyad dhammaystiran isagoo intaas ku daray inaan loo sheegin ilaa iyo hadda sababta loo xiray iyo dembiga uu galay waxaa ka mid ah anuu dadkii gacanta xun ee gardarrada ay ku dhacday ee muddo laba sana a ku xidhnaa garabka jeelkan garab case ee xildhibaanada dhexdooda soo maray qolyaha jeelasha qarsoodigaa soo maray welina xataa ilaa xilliga cadaalad ma hayo shakhsiyaadkii hawshan gabadfalkeega iyo dhibaatadii oo haddii ilaahay ka daqaanya tacadiga sameeyey way joogaanoo dacanjarada way iska cunayaan waayo iyagu dee waktigeediiba xisaan soo garan maysid oo waa dee xisaabta ayaa iskugu toosan markaa saa darteed waxaan leeyahay uniyo madaxa loo gurmado madaxa loo gurmado waddanka wax nabadgelyaa ma jirto xabsiyada qarsoon waan ka soo baxnay muddo waxaan ku jiray laba bilood ah maanan helin xorriyad dhamaystiran waayo waa dareemi kartaa nin daaradii aad ku dhalatay habeen madow adoon dembi iyo wax dhib oo samaysatay intii lagaa lagaala baxo in haddana lagu cadayn waayo dembi lagu haysto waa dareemi kartaa marka culayska ay leedahay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed ayaa waxaa weli ka socda xadgudubyada kala duwan ee uu ku kacayo maamulka mustafa cagjar kuwaasoo ka dhankaa shacabka soomaaliyeed ee halkaasi ku nool dowlad diini ah ayaa walaayada islaamiga ah jubbada hoose loogu soo xiray nabadoonnada ah beesha jareerweyne oo ka mid a beelaha soomaaliyeed warbixinta warkaas waxaa soo jeedanaya moxamed qaasim wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dowla diini ah oo socday muddo toddobaad ah waxay degmada kamsuuma ee gobolkaas ugu soo gebagabaysay nabadoonnada beesha jareerweyne qeybtooda degta gobolka jubbada hoose dowladan diiniga ah oo loogu magac daray suldaan cabaas oo ah suldaankii jareerweyne ee jubbooyinka kaas oo maraykanku ku dilay duqayn diyaaradeed ayaa waxay nabadoonnadu ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah gebagabada dowladda waxaa la dhigay xaflad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin culimo nabadoonno iyo waxgaradka beesha jareerweyne taas oo ka dhacday degmada kamsuuma ugu horeyn suldaan cabdiraxmaan oo ah suldaanka beesha jareerweyne ee labada jubba ayaa ka hadlay xafladda isagoo dardaaran muhiim ah u jeediyey nabadoonnada beesha jareerweyne ee dowladda la soo xiray nabadoonnadii jubbada hoose oo lanqabadii dowrada ee maylisinka rabe casharadii meelaysan ka qaadateen iyo duruustii qaadateen in naftan horta waa la iska bedelo guriga kadibna waa la iska bedelo daraska waa la iska bedelo si guud ahaan dadkiisa mas-uulka kaa tagna isbeddel in laka helo sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay suldaanka beelaha direed suldaan xaydar iyo suldaanka beesha warday suldaan macalin maxamed cabdi duuba ahna afayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose adinka iyo suldaankiina guud iyo salaadiinta dhammaan beesha reer jareerweyne waa u mahad celinaynaa iyo culammaau diinkeeda waxaan igu sugaynaa laakiin insha allah beesha reer jareerweyne xamlada socoto afgooy inay qabtaana rajaynaynaa insha allah
naftaad marka maalin walbana way socotaa ilaahayna kuwuu dooranayaa kuwana way sugayaan sooma marka annaga waa kuwii sugayaan leenahay maalin walbana hadda inaan sugno xafladaha iyo meelaha aan taagnaana mehe waa inaan saaxada insha allahu tacaala ka hadalno xabaddeennan ee gaalo ka maqasho insha allahu tacaala sheekh maxamed balle iyo sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa goobjoog ahaa xafladda lagu soo xirayey dowrada muddada toddobaadka ah u socday nabadoonnada beesha jareerweyne ee jubbada hoose waxayna goobta ka jeediyeen dardaaranno muhiim ah iyagoo soo hadal qaaday ahmiyadda ay nuqabada u leeyihiin bulshada dowladan loo qabtay nuqabada jubbada hoose ee beesha jareerweyne waa weye dowro aad iyo aad u qiimi badan oo aan la dhacnay weeyaan hadafkeeduna boorka ayuu ku yaallaa waxaa ahdaafteeda ka mid ah in macnaha kor loo qaado nuqabada iyo humuumtooda iyo waxay higsanayaan ragga meeshan maanta dowlada loo xidhiyo kuwa keliya salaadiinta soomaaliyeedba waxaan leeyahay maanta diinta nebi maxamed idinkay marti idiin tahay sala allahu caleh wasalam raayada nebi maxamed idinkay marti idiin tahay waxana waa taariikh isqoraysa waxaa ammaano idin ammaanta dhiigga shuhadadoo dhan midku ammaano maanta idin yahay qaar ka mid ah nabadoonnadii dowrada lasoo xiray ayaa warbaahinta alfurqaan waxa ay ka waraysatay duruustii ay dowrada ku qaateen iyagoo sheegay in go-aankooda uu yahay in ay gaarsiiyaan bulshada ay hormuudka u yihiin dowrada walaalo waxay socotay muddo isbuuc ah ayay socotay insha allah maantaana joognaa qatinkeeda iyo soo xirkeeda dadkaasaan ka mid ahaa walaalo waxyaabo badan ayaan ka faa'idnay xilligaan dowrada soo gelaynay iyo xilligaan maanta ka baxayno waxay noqonaysaa tacriiq iyo waxyaabo badan aan ku sheekayn doono bulshada aan ka soo jeedno ama aan hor hayno insha allahu raxmaan waxyaabo badan aan kula noqon doono ayaa jiri doona hadduu ilaa yidhaahdo wacyigayna aad buu u kobcay ilaan dadka qalbiga bini'aadinka wuu miriraa mirirkana waxaa laga tirtiro waa diinta islaamka marba haddaynu diinta islaamka wax ka qaadanay asharo aan qaadanay towbadii in ilaahay loo noqdo toosnaantiina loo akhriyey waa dareemi kartaa waxaa annagu iskaa bedelnay ugu dambayntii sheekh axmed abu yuunus oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo xiray dowrada wuxuuna bogaadiyey beesha jareerweyne beesha jareerweyne waxaad moodaa in tallaabo oo sii dheer sii qaadayso taas oo tusinayso in maanta dadka ay mas-uuliyadda ka dhigayaan oo ummadda horkeenayaan oo nabadoon u noqonayo in uu yahay qof diinta rahmaanka oo bartay qof diinta feensan in maanta loo dhiibayo hilka taas oo tusinayso in maanta ummadda ay noqoto ummad diimeed dowladaan ku jirnay iyo xafladdii maanta aan joogno halkan ayaa ku soo helaynaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa muddooyinkai ugu dambeeyey dardargelisay dowraadka diiniga ah ay u qabanayso bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo hadda gobolka guud ahaanba laga dareemayo horumar dhanka waxbarashada ah tan ayaa timid kadib markii maktabka dacwada ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu isku howlay in ummadda uu ka saaro jahliga islamarkaana uu baro diinta islaamka si ay u noqoto mid wacyigeeda diineed uu sarreeyo xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay dhulboob ka wadaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya qaar ka mid a bulshada ku dhaqan isgoyska siinaay oo ka tirsan degmada wardhiigle gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in xubno ka tirsan dowladda federaalk ay halkaasi dhulboobbaan ka wadaan waxay sheegeen in dhulboobka lagu hayo uu yahay midkii ugu darnaa ee soo mara magaalada muqdisho islamarkaana uu yeeshay weji ka duwan midkii hore haddaba waa kuwaan qaar ka mid a dhibanayaasha oo la hadlay saxaafadda ka howlgasha magaalada muqdisho iyagoona si kulul u cambaariyay dhulkooda sida xaqdarada looga qaadanayo siinaayan deganahay siinaadii deganahay shidii deganeen afar tilaab ayaan ku jirnay waxaana haysata meehama degnaa kartiina ka kac oo xoogga wadato oo shaatiga dawla wadato guryi waaweynay ku jiraan unuku afar tilaab ku jirno habeenaanu roobka intii fadhinaas waaga noo baryey ilaa haddan waxaa noolagu haystay afarta tilaab ma joogaysina ordee baadiye aada baadiyena meel la aada ma laha dad masaakiin ahaan nahay dad meeshaas ku noolaan nahay beeruna aysan u bixin birin kaleetana aan haysan ummad soomaaliyeed oo guud ahaan waxaan ka codsanaynaa inaad naga dhicisaan cadowga naboobaya oo dalowsan lahayn le annagaa leh gabaldhacyo waabarya cawadiina qaar baa kuu soo gelaa maalintiina qaar baa kuu soo gelaa dhulkaan anagu leena deegaanka siinaay ayaan degannahay waxaan dhibaato nagu haaya oo cawo iyo maalin na miraaya niman burcad dhuleeda intaasoo dhan ayaa ninkala dhibaato nagu haaya dhowr iyo toban sano ayay saas nagu haayeen marba xeerar ayay soo maraysay markaan ayaa noogu dareed oo la yidhi ka guure sabdiga ka guure magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa dabar ka goostay dhulboobka kaasoo maraya heerkii ugu sareeyey warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ruushka ayaa iska diiday xabad joojin cusub isagoo weeraro loo adeegsaday diyaarado daroon ah ku qaaday waddanka yukrain dowladda ukrain ayaa sheegtay in ruushka ah oo gebi ahaanba iska indhatiray dalabkii ugu dambeeyey ee lagu gaari lahay xabad joojin waarta ah isagoo weeraro cusub ku qaaday dhammaan jiidda hore ee dagaalka sida ah uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee ukrain ciidamada cirka ee ukrain ayaa ku soo warramay in in ka badan boqol diyaaradood oo daroon ah lagu soo weeraray kaabayaasha muhiimka ah ee dalka ukrain sida xarumaha tareenada iyadoo ruushku uu ku gacan sayray xabad joojin soddon maalmood aheyd oo ay soo jeediyeen maraykanka iyo qaar ka mid a dalalka yurub taas oo bilaaban lahayd labiiyo tobankii bishan oo ku begneed maalintii shalay madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa horaantii asbuucan ku dhawaaqay inuu yukrain la geli doono heshiis xabad joojin waara kaas oo lagu ballansan yahay in lagu qabto caasimadda dalka turkiga ah isla bishan mey warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta